fiid wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelayso bisha mayno waa koob iyo toban sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada beri waa toddobadii fiidnimo waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban efamiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga heli kartaan bogga internetka ee v o a somaali com idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaci anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah shirkii madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada soomaaliya uga socday magaalada garowe oo natiijo la'aan lagu soo kala tegay waxay ku soo dhammaatay guul darro waxaana sabab ahay dowladda dhexe dowladdu harqaanka ay tagtee dharka uu ku cabiranaya madaxweynuhuba waxay tahay inay intay doorasha dhici weydo kabacdi laydhaha extenshonka ha loo sameeyo waxaan rabnaa inaan caddayno soomaaliya xaaraan inay ka tahay muddo lagu darsado waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaar ka mid ah shacabka magaalooyinka muqdisho iyo garowe oo aragtidooda ka dhiibanaya burburka ku yimid shirkigaasi garowe barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawayska washington iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
xoogagga mucaaradka xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa maanta bilaabay inay ka baxaan dekedaha xudayda saliif iyo raas ciisa si ay u fuliyaan heshiiskii swiden ee ay xuutiyiinta iyo dowladda yemen ku kala saxiixdeen dhammaadkii sanadkii hore xudayda ayaa ah halka ay badeecooyinka dibadda iyo gargaarka bini'aadanimo ka galaan dalka yemen waxaana ay muhiim u tahay hadda nolosha malaayiin ruux oo u qarka u saaran macluul madaxa guddiga kacaanka ururka xuutiyiinta yemen maxamed al xuuti ayaa xaqiijiyey in dagaalyahanadu ay ka baxayaan magaalada xudayda wuxuu sheegay in mucaaradka ay si hal dhinac ah ay uga baxayaan hadda xudayda kadib markii ay ciidamada dowladda ee taageerada ka helaya sacuudiga ay marar badan dib u dhigeen ka bixista magaalada taas oo qeyb ka ahayd heshiiskii sweden qaramada midoobey oo jimcihii sii sheegtay kabixista xudayda ee ciidamada mucaaradka ayaa sheegtay in xuutiyiinta ay dhammaystiri doonaan kabixista xudayda iyo weliba labada dekedood maalinta talaadada ah
mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in magaalada kaabuul lagu dilay haweeney wariye ah oo ka howlgeli jirta telefishinada nasraad rahimi oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in haweeneydan lagu magacaabi jiray meena mangaal saaka toddobad iyo labaatan daqiiqo oo lagu toogtay xaafadda sideedaad ee magaalada kaabuul dad dukaamo goobta ku haystay oo goobjoog ahaa markii la tooganayay islamarkaana ka agdhowaa suuqa kartenow ayaa magaalada kaabuul ayaa sheegay inay arkeen laba nin oo muuto watay kuwaasoo xilligaasi haweeneydaasi ay gaadhi sugaysay halkaasi ku toogtay dadkaasi goobjoogayaasha ah ayaa sheegay in labadaasi nin ee hubaysnaa ay afar xabadood irka u rideen si ay u kala yaacaan islamarkaana u kala dareeriyaan dadkii suuqa ku sugnaa kadibna ay laba xabadood laabta amaba xabadka kala eegteen haweeneydaasi wariyaha ahayd wakiilka ganacsiga ee dowladda maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne donald trump uu amar ku bixiyey in la bilaabo hanaanka kor loogu qaadayo canshuurta uu duldhigay alaabaha uu shiinaha usoo dhoofiyo dalkan maraykanka madaxweyne trump ayaa amray in dhammaan waxsoo saarka shiinaha ee loo iibkeeno suuqyada maraykanka la saaro canshuur dheeraad ah taas oo lagu qiimeeyey saddex bilyan oo doolarka maraykanka ah wakiilka ganacsiga ee maraykanka ayaa sheegay in faahfaahinta tacriifta cusub ee la saaray shiinaha ay soo gudbin doonaan mar dhow canshuur kordhinta cusub ee uu maraykanka saaray alaabaha shiinaha ayaa yimid kadib markii uu soo gabagaboobay wadahadallo ay shiinaha iyo maraykanka ay uga hadleen xiriirkooda dhinaca ganacsiga kaas oo ku soo dhammaaday heshiis la-aan iyadoo boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal la tiriyey codadkii doorashada ayaa xisbiga a n c lagu wadaa inuu weli hogaanka u sii hayo dalka koonfur afrika waxaana lagu wadaa inay eh, guusha ay u dabaaldegaan ah, marka si rasmiya loogu dhawaaqo natiijada iyadoo xukuumad cusubna lasoo dhisi doono bishan aynu ku jirno kadib xisbiga a n c ayaa ku guulaystay lix doorasho baarlamaan ah tan iyo markii uu dalkaasi soo afmeeray ee hanaankii midab kala sooca sannadkii kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii sannadkan ayaa ahaa markii u horreysay ee xisbigan a n c uu helo wax ka yar boqolkiiba lixdan codadka la bixiyey guddida doorashada ayaa la filayaa inay shar- shaaciyaan natiijada doorashada iyadoo n c na ay ugu sarreeyaan islamarkaana ay haystaan boqolkiiba toddobiyo konton cododka doorashada la bixiyey sannadkii lasoo dhaafay ayaa ay fadeexooyin eh, kala duwan oo isugu jiro musuq maasuq iyo gaabayse ku yimi dhaqaaluhu waxyeeleeyey sumcaddii xisbigan a n c taasoo keentay in dadkii codaynaya qaarkood ay ka leexdaan
warka caalamka ayaad dhegaysateen halkaaad kala socoteenna waa v o a washington aan ku bilowna ee magaalada garoowe waxaa natiijo la-aan ku dhammaaday shirkii madaxda soomaalida u dhexeeyey ee dowladda federaalka iyo weliba kuwa maamul goboleedyada shirkan oo muddo lix maalmood ah ka socday garoowe ayaa sida muuqata dhinacyadu ay ku guuldarraysteen in ay heshiis ka gaaraan qodobadii ugu waaweynaa ee ay isku hayeen waxaana guuldarrada kulanka ay soo baxday markii madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe uu ka dhoofay garowe madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaafna uu ka tegay wariyaha v o eda ee magaalada garowe nuux muuse barjaab ayaa warbixintan soo diray madaxda qaybtood sida ra-iisul wasaaraha oo ugu dambeeyey ee mas-uuliyiinta jubbaland iyo galmudug ayaa ka dhoofay garowe maanta kadib markii shirkii wadatashiga ay ku lahaayeen garowe uu fashil ku dhammaaday lix maalin oo ay lahaayeen wadahadallo xiriira kadib inkastoo madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda hirshabeelle iyo koonfur galbeed ay weli ku sugan yihiin garowe haddana shirkii waa lagu kala tegey isagoo aysan ka soo bixin wax natiijo ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ilaa io shalay u kala dabqaadayay dhinacyada shirka oo sii kala fogaanayey gaar ahaan qodobada doorashooyinka iyo qodobka konton iyo koowaad ee dastuurka oo qeexayey wadashaqaynta maamulada iyo dowladda dhexe madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf oo isagoo ka dhoofayay garowe la hadlay saxaafadda ayuu sheegay in shirkii uu ku dhammaaday natiijo la-aan qodobo ay ka mid yihiinna arrinta galmudug aan xal laga gaarin kaas oo runtii ku dhammaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin laakiin waa soomaali baa layahay waa laisu tegi doonaa midhaa waa la heshiin doonaa maray tahaba laakiin hadda nasiib darro dowladda federaalka ah haba yaraatee wax jixin jaxa ama garowsho ah oo wax allaale wixii dhibaato jiray oo ka mid ahayd sharcigii oo doorashooyinka ka mid yahay arrinta galmudug oo aad ogtihiin xaalkeeda ay aad iyo aad maaragtay gardarre iyo colaad badan ku hayaan arrintii khayraadka midii golihii iskaashiga oo dowladda federaalka iyo iyo dowlad goboleedyada aad iyo aad ayaan uga xubnaa intaasoo dhan dowladda federaalka ay wacyi diiday inay ka garowdo weliba midka labadan sharci oo batroolka iyo ama khayraadka iyo iyo iyo doorashooyinka labadoo baarlamaanka yaallin kaa baarlamaanka ha yaalleene midkan doorashooyinka heshiiskii baydhaba lagu galay oo ahaa keliya in doorasho one man one vote ama qof iyo cod ah ay ka dhacdo soomaaliya ayaa la badiyey wax kaloo badan baa lagu diray waxaa la geeyey xagga waxayna ballantu ahayd arrimaha kaloo dhan in laga tashado meesha waxaa ka socda wadatashi la-aan waxaa kaloo aad iyo aad looga hadlay maqaamka muqdisho oo dad badan oo soomaaliya ku nool yihiin wax xuquuqan aan lahayn wax doorashaan aan lagu qaban bal in wax uu loo sameeyo taasina dee waa wax ummadoo dhanna u yaal dadka reer muusana gaar ahaan u yaal in laga hadlo oo dhowr milyan oo qof ay xuquuq la-aan noqoto ama ay aysan doorasho gelin waa arrin fiican maaha
xaaf ayaa ka digay xaaladda halka ay ku dhammaatay ummadda soomaaliyeed waxaan aad iyo aad aan ugu guubaabinayaa inay fadhiga ka kacaan oo sidaan dalkii ugu dumay waana baaba'ayaa in wax laga qabto oo ummaddu isugu timaado caqliga la isu geeyo ayaa loo baahanya haddii caqli la waayo sidaan lagu sii socdo dalku wuu dumayaa qarannimadina way lumaysaa maanta waxaa ka fiican dhowr iyo sagaashanaadka ayaa dalku ka fiicnaa oo ka nabad badnaa oo waad aragteenoo magaalada xaarbaa cashuurtay waxaa qaadanaya shabaab bakaalahay ka qaataan maxkamadaha ay wax ku kala xukumaan xoor weynay ku yaalin aad iyo aad bay nasiib darro u tahay dadka ayaa loo bahaya arrinta inay ka dhiidhiyaan kulanka garowe ayaa dadweynaha soomaaliyeed oo isha ku hayay ka sugayeen in madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo khilaafkooda soo noqnoqday ay xal waara ku gaaraan islamarkaana ka gudbaan arrimaha soo celceliya khilaafka joogtada ah oo la aaminsan yahay in ay sabab u tahay dhaqangelin la-aanta arrimihii horey loogu heshiiyey nuux muuse birjeeb v o a garowe aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay nuux muuse birjeeb dhinaca kalena ma jiro wax wara oo weli ka soo baxay dhinaca dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku aadan shirkan hase yeeshee madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa isna markii uu ku noqday magaalada kismaayo faahfaahin ka bixiyey shirkii natiijo la-aanta ku soo dhammaaday isagoo ku eedeeyey dowladda federaalku inay faragelin ku hayso arrimaha doorashada jubbaland waryahayae khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada nairobi madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa shirka jaraa'id ee uu ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo waxa uu ugu horreyn ku faahfaahiyey ujeeddadii markii hore loo qabtay shirkii wadatashiga ee magaalada garowe ay ku yeesheen madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada shirkaas oo loo ballansanaa iyadoo muddo hal sana ah aanu dhicin shirarkii dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyadu ayaa waxaan soo jeedinay baaq ahaa bal in la wada hadlo oo laysu yimaado si looga tashado aayaha waddanka iyo meesha ay wax u socdaan taas markii aanu isu nimid iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo goobjooga ka ahaa inaan isweydiinno maxaa ajanda ah oo aan ka wada hadlaynaa waayo waxa ugu muhiimsan ahayd waxay ahayd warbal siyaasadda aan meel ku ogaano waxaa asala soomaaliya maanta ma joogto xilli hal qof iyo hal fikri iyo hal caqli looga talin karayo waa waxa la isku duuduubayo oo la isku uruurinayo hadda la hagaajinayo la yeegleelayo wey sidaa daraaddeed soomaaliya ma noqon karto meel qof aragtidii ama ra'yigiisa ay wax ku noqon karayso taasaa waxay timid inaan markaa ajende shirkii ku samayno ma ayna la imanin dowladdu ajende laakiin ajendaha shirka dhexdiisaanu ka samaynay iyadoo laysla wada kaashaday qodobo dhowraanu soo qaadnay markaa oo ahayd kow in la helo gole ama xidhiidh ama madal waxaa doontaba dhe siyaasadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah fulin ahaan looga tashado laysku waraysto xaaladda waddanka looga tashado qodobadii ay ka wada hadlayeen madaxda waxaa ka mid ahaa arrimo ku saabsan doorashooyinka iyo sharciga shidaalka dalka kuwaasoo madaxweynaha jubbaland uu sheegay in la isku fahmi waayey waxaa kaloo qodobka saddexaad ahaa xeerar loo gudbiyey baarlamaanka oo ay ka mid ahayd midka doorashooyinka iyo sharciga shidaalka biilashaa in la soo celiyo oo aan ka wada hadalna si mas-uuliyad soomaaliyeeda waayo waa wax masiirkii la xidhiidha doorashadu ma aha mid qof uu go-aan ka gaari karo ma aha wax harqaan intuu qaftay oo dheer isku cabiro in siduu doole uu fulin karaya waxaan idhaha la soo celiyo aan ka tashanno ra'yiga aan leenahay aan ku darro waayo waxaan waa wax masiirkii ummadda ah sharcigaa qoraya qodobo dastuurigaa qoraya in waxaan laga wada tashado waxaan idhi labadaa biil ha la soo celiyo golahan aan samaynayna ha lagu soo celiyo aan ka wada tashanno ha noqdo kii doorashooyinka oo aan isleeyahay labadaa sharci markii shirkan loo soo baxayey ayay dowladdu intay la oroday oo golaha wasiirada la mariyey iyo baarlamaanka loo gudbiyey marka horeba aad garanaysa inay dalab meesha ku jirtay wada shaqaynta hay-adaha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada iyo sidoo kale qaabka loo qaybsanayo deeqaha dhaqaale ee uu adduunka siiyo soomaaliya iyo arrimo ku saabsan dastuurka ayaa ka mid ahaa qodobadii laga wada hadlay ee ay isku fahmi waayeen madaxda soomaaliya waxaa kaloo ka mid ahaa in la qeexo wada shaqaynta wasaaradaha federaalka ee dowladda iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada oo la tixgeliyo sistamka federaalka ee dowladnimada soomaaliya ay ku shaqaynayso waayo ma aha isuduwayaal ee waa wasaarado state ka waxaysan oo ka tirsan iyaga iyo dowladda federaalka ah qaabka ay wasaaraduhu u wada shaqaynayaan waxaa kaloo ka mid ahaa sida loo qaybsanayo ama loo maamulayo deeqaha caalamka uu bixiyo oo ajandaha ku jirtay oo dowladda dhexe wixii soo gaara ma igu tiro iga tirba xaggey gaaraysaa see loo qaybsanayaa see loo wadaagayaa wuxuu ahaa qodob isaguna qodobada ka mid ah waxaa ka mid ahaa dhammaystirta dastuurka dastuurkii oo ah midka lagu kala hagmayo ayaa wuxuu noqday wax jeebka lagu wata oo nin waliba tafsiirku doono uu saaro oo dad dan kale aysan rabaan u wadaan iyadoon horay shirkii dastuurka halkan aan uga soo jeeday ra'yi ah in loo helo dad madax bannaan oo aan siyaasaddan ku milmayn oo aqoon-yahan oo khubaro exbartiisa ama aqoon u leh waxaan oo intii la siiyo wakhti dastuurkan laga soo baaraan dawalla keeno madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa nasiib darro ku tilmaamay in madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya aysan u soo diyaargaroobin in xal rasmi ah laga gaadho qodobadii iyo ajandayaashii shirka ee laga wada hadlayey waxaa nasiib darro ah madaxdii dowladda federaalka ahayd uma ayna soo diyaargaroobinin umana ayna soo xiilanin waxa laga hadlayo iyo waddanka meesha uu joogo iyo talada loo baahan yahay waxaa laga hadlayaa ee, waddanku sidan uu ku soconayay waa wakhtigii ugu horreeya hadda sida la arko dowladnimaduba hadday bilow tahay maraykan baa haaladda laga soo maray waxaan jirinoo noocaasa wakhtiga oo dhan lagu luminaya inaan ajandayaashiis la qiro dowladdu wuxuu madaxweynuhu carabka ku dhufanayay haddii la yidhaahdo ha la isu yimaado iyadoo weliba aanu fiirinayna beelaha oo ra-iisul wasaare ku-xigeenkaoo kale iyo ay ku soo biirayeen Een, haddii aan ka hadallo la yidhaahdo ha la sameeyo golo lagu wada tashado een, baarlamaankaa diidaya haddii la yidhahdo doorashaha laga hadlo baarlamaankaa diidaya oo baarlamaanku isagii waa xildhibaanaa shalay go-aan siyaasadeed baa lagu gaaray doorashadii laba kun iyo lix iyo toban see u dhacaysay baarlamaanka wax loo dhimayaa waayo waxaan ka hadlaynaa waa masiin qofkan xildhibaanka isaga laftirkiisay tahay in la sheego oo loo qeexo political agreement waxa dastuurku qoraya in loo hogaansamo waxa uu sheegay inaysan jirin wax heshiis ah oo laga gaaray shirkii maalmaha badan qaatay ee madaxda soomaalidu ay ku yeesheen magaalada garowe isagoona carabka ku adkeeyey inaysan suuragal ahayn in muddo lagu darsado xilliga doorashada sida uu yidhi waxaan rabaa markaa inaan idiin sheego arrintaasi waxay ku soo dhammaatay guul darro waxaana sabab ahay dowladda dhexe oo aan innaba wax xil ka saarayn waddanku meeshuu marayo xaaladdu siday tahay taasa ayaan darra iyo nasiib darraa waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo dowlad goboleedyadu maanta annagoo waxaanu ka soo tagnay aada u caajisan niyaddii aan la tagnay wadahadalkii aan rabnay xalkan soomaalinimo u rabnay hal sano soonka hadda soonkiisii baydhabaa u dambeeyey kulan dowladda federaalka ah aan isugu nimaano intaa wixii ka dambeeyeyna wixii siyaasadee loo baanaa in laga tashado dhan way meel marsanayeen way ka hadlayeen markaan isweydiinana halkaasay maraysaa dowladdu harqaanka ay tagtee dharka uu ku cabiranayo madaxweynuhuba waxay tahay inay intay doorasha dhici weydo kabacdi ladhaa extension ha loo sameeyo waxaan rabnaa inaan caddayno soomaaliya xaaraan inay ka tahay muddo lagu darsado wixii technically farsamadu ay u keento waa wax sideeda laysu weydiin kara laakiin inaan extension dowlad dhexana laga ogolayn statena laga ogolayn doorasho walbaana la raba sideeda inay ku dhacdo qaabka maanta ay dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda u dhaqmayaanna ay tahay miday rabaan inay yidhaahdaan waa la fulin waayo waxbaa jiitame waa lagu daray oo dantaa keenaysa in lagu daro ma aha sidaas khadar maxamuud xareed v o a nairobi
wararka shirkii garowe ayaan weli ku guda jirnaaye shacabka soomaaliyeed ee ka daalay khilaafka madaxdooda iyo siyaasadda cakiran ee soomaaliya ayaa u dhag raadhicinayay shirkani intii uu socday wariyaha v o eda ee garowe nuux muuse barjaab ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada garowe
aniga waxaa la yidhaahdaa daahir cabdisamed cilmaxaashi runtii fashil buu ku dhammaaday shirkaa waxaana sabab u ahaa maamul goboleedyada madaxdeeda rag ka mida axmed madoobe iyo axmed ducaale geelle xaaf oo doonayey oona ka lahaa dana gaara oo waxay rabeen inay gaaraan dana gaara kamaynay shaqaynayn dana ummadeed khilaafkii u dhexeeyey galmudug dhexdeeda iyo khilaafkii u dhexeeyey jubbaland iyo dowladda federaalka labadaa midna waxba lagama qaban nabadoon axmed ciise maxamed shirka garowe waxaanu arkaa shir haddii la khasaariyey baanu arkaa oo ay khasaariyeen maamul goboleedyadu ay khasaariyeen baan u arkaa madaxweynaha yaga cabdulaahi siciid cabdulaahi deni waxaan leenahay inuusan nimankaas uusan raacan annagu umaanu dooran inuu nimankaa raaco waxaan u dooranay inuu midnimada soomaaliya raadiyo aniga shirkii ka socday toddobada beri ee magaalada garowe ee caasimadda puntland waxaan u arkaa in uu shir dhicisa yahay shirkaas oo ah maamulada hadda jira maamul goboleedada ah in dowladda federaalka in ay isla simaan aysan ahayn sharciyan iyo dastuuriyan
kuwaasina dhegeystayaal waxaa ahayn qaar ka mida dadweynaha ku dhaqan magaalada garowe oo waryahayaga nuux muuse birjeeb uga warramayay aragtidooda shirka magaalada garowe uga socday maamul goboleedyada iyo weliba kuwa federaalka sidoo kalena wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa isna la dhex qaaday mikrofoonka qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho oo aragtidooda iyaguna ka hadlay
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa mukhtaar ibraahim cali oo ku nool magaalada muqdisho shirka ee ka socday muddada lixda maalmood oo magaalada garowe ee puntland waxaan islahayn ummadda soomaaliyeed haddaan nahay ama shacabka soomaaliyeed wax fiican baa ka soo baxaya hase yeeshee kala tegista la sheegayo waxay nagu noqotay wax filanwaa ah maadaama oo shirkaas lagu qabtay magaalo soomaaliyeed ayna ahaayeen madax soomaaliyeed waxaa kulmayay oo ay beesha caalamka ka madax bannaaneed ummadda soomaliya waxu arkaysay fursad qaaliya oo dahabiya hase yeeshee ma noqon arrintaasoo ka timi dhinacyo badan sida la sheegayo waxaan anagu aragnaa in dowlad federaalkana ay leedahay sharci leedahay maamuladuna ay leeyihiin sharci leeyihiin wixii sharciyadda ka baxsan dastuur ka baxsan dee waa xeer dastuur marka annagu hadda waxaan u aragnaa shirkaas in uu ku yahay shacabka soomaaliyeed niyad jab weyn uu ku yahay maadaama isagoo aan waxba ka soo bixin wax la qaadan karo ama wax hadal ah ama kelmad ah lagu kala yaacay oo nimba meeshuu ka yimi bismillahi raxiim magaciigu cabdiraxmaan axmed shirka garoowe kolleyba waxaa isleyn marka hore waxaa kasoo bixi doona wax wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ku wada farxdo laakiin waxaan dareennay in maaragtay dadka qaar madaxa qaar ay soo jeedinayaan inay ka xun yihiin taasna moraaljab waxay ku tahay shacabka soomaaliyeed marka waxaan ugu baaqi lahay dhammaan maamul goboleedyada iyo dadka soomaalida hormuudka waa inay ka dambeeyaan madaxdooda ay xilliga inta u hartay madaxweynaha iyo wasaaraha ay raacaan waxyaabaha ay aaminsan yihiin iyo ajendayaashooda bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdiraxiin shee cabdiqaadir waxaan u arkaa shirkii garoowe inuu yahay shir dalka maaragtay iyo dadkuba ay ka sugayeen natiijo wax ku oola shir madaxda ay ku fashilmeen oo maaragtay aan isleeyahay waxay habbooneed in dhammaan madaxda ay eegaan danta guud maslaxadoodana ay ka fiiriyaan midda guud laakiin haatan waxay muuqata in maslaxaddii guud laga eegay mid gaar ahaaneed waxaan u arkaa inay tahay wax fashil usoo hoyday dadka iyo shacabka iyo inta ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan isleeyahay in dib laiskugu laabto oo mar kale maaragtay shir kale ama xasimadda ha ka dhaco ama gobollada ha ka dhaco in dib la wada fadhiisto lana fiiriyo danta guud mar kale oo aan dheereen hala fadhiisto danta guudna hala eego hana meeshaan ha laga saaro danta gaar ahaaneed ee qof walba asaga si gooni u raadinayo magacaygu cabdiraxmaan daahir shirkii garowe waxaa ka filanay natiijooyin wax ku ool ah oo anaga waxaan filaya inay soo bixayso aanay ahaan natiijo wax ku ool ah ay madaxdeen iswaafaqi doonaan laakiin hadda natiijo wax natiijo ah ma hayn oo shirka ka soo baxay madaxdu way shireen maalmo badan way fadhiyeen
magacaygu waa maxamed cabduqaadir waxaa waaye shirka garowe oo soomaalida ay madaxda soomaalida ay kusoo kala tagtay waxaan filaa mar labaad in la fadhiisto oo la wada hadlo soomaalidana wada hadal waxaanan ahayn ay wax ku leedahay ma jirto marka madaxdaa wada hadasho ayaga ayaan sugaynaa iyo wixii dambe oo ka soo baxo
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada garoowe oo uu mikrofoonka la dhex maray waryaheena nuux muuse birjaab halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada london noogu soo diyaariyay waryahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrafoonka waxaan ku waraysanayaa bashiir mursal ciise bootaan oo ka mida aas-aasayaasha ururka walaal afuri haddana ku sugan magaalada hargeysa kusoo dhowow bashiir barnaamijka waa dhawahay ridwaan aad aa mahadsantahay boqolkii boqol addaan ku salaamaya sannad walba bashiir bishan barakaysan ee ramadaan waxaad xoogga saartaan in dad soomaaliyeed aad wax ka ururisaan oo dad soomaaliyeed oo tabaalaysan oo gudihii ku noolna aad ku afurisaan maxaa sanadkan idin hirgalay gaar ahaan bishan barakaysan ee ramadaan
ridwaan aad baa umahadsan tahay horta horta waxaan ka salaamayaa dadka donationka bixiyey iyo sideed iyo labaatanka danjire adduunyada kala jooga iyo dad ragga khatarta ah iyo dumarka khatarta ah oo maamulaya jikooyinka ku yaala dalka soomaaliya oo ay maanta ay yihiin soddon jiko waxaa isbedelay keliya in la galay wakti roobabka yar yihiin waxaa kaloo isbedelay in haynta jaabka dadka qurbaha jooga ay yar tahay waxaa kaloo isbedelay in dhaqaalaha adduunka o dhan oo stress oo ku jiro marka sagaashan iyo sagaal kun oo dollarna aan stress garan jirnay iyo sideetan iyo lix ma gaari karno laakiin waxay u badan tahay inaan lixdanka kun oo dollar aan dhaafi doonno sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban waa gartay aan sanadii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayaa aan hay-addan aad aas-aasteen oo fikirkan uu idinku dhashay n dadka hadda aada afurisaan marka ama dadka idii qorshaysan in bishan aada afurisaan imisay dhan yihiin xaggeyse ku kala nool yihiin waxaa qorshaheenu yahay soddonka jig horta capacity waxay leeyihiin ay afuriyaan ilaa afar kun oo qof afartaas kun oo qof waxay kala joogaan laga bilaabo dolo ilaa borama ayay kala joogaan jikooyinka maanta waxay ka dhisan yihiin waxay ka taagan yihiin ay ka- ka howlgalayaan hargeysa berbera laascaano gabiley gaalkacyo boosaaso cadaado hobyo horey u soco ilaa dolo marka mahad ilaahay waxaa ah in n maamul xataa uu jiro idil oo joogta kismaayo bare oo jooga gobolada dhexe iyo cabdibaasir oo jooga dolow saddexdood inay yihiin guddiga maamula jikooyinkaas marka jikooyinka laftigooda maamulayaashooda waxay leeyihiin guddi saddex qofa oo experience khibrad weyn ule jikooyinka si loo rangareeyo oo controla lacagta soo gelaysa siday u maamulayaan siday u karinayaan xataa diet-kooda xataa controlayo oo dhahayo afur looma baahna sanduus iyo bur iyo waxaas iyo waxaas waxaa loo baahan cunno kulul oo qofka calooshiisa gasha waa gartay marka see ku xulataan n dadka aad afurinaysaan maadaama culaysyadu ay iska badan yihiin oo suuragal ay tahay in dad badanoo n baahi qaba aysan soo gaari karin jikooyinkiina ama xarumaha aad dadka ku afurisaan
jikooyinkeena horta hore waxaa waaye waxaa loo sameeyaa location fiican locationka fiican waxaa weeye meel u dhow takhtar u dhow isbitaal u dhow ama suuq u dhow ama maarata maxaa muxuu ahaay meel goob waxbarasho u dhow meeshaasaan ku tuumaynaa masaakiinta badankooda inuu joogaan mana u malaynaya aniga qof afur heli kara inuu inta tago kitchen jiko uu tago uu raashin qof kale ku haboon uu cunaayo soomaalida runtii markay noqoto dadka waxayntooda ay yar tahay sariigtoodana waa badan tahay saas daraaddeed waxaan qiyaasayaa in jikooyinka maamulayaasha markaan la hadalnay oon u samayna laba bilood ka hor barnaamij loo magaciisa xulo maskiinkaaga inay xushaan maskiinkooda meelaha qaarkood oo masaakiinta aada ugu badan tahay waxay gaareen inay sameeyaan wax la dhaho quota ama qoondeen ay daabacaan tigidho boqol ah ama siddeetan ah ama laba boqol ah ay siiyaan masaakiinta ku habboon inay ka afuraan jikooyinkooda lacagaha marka aad ururisaan xaggey badankoodu ka yimaadaan ma qurbahay ka yimaadaan ma dadka kale ee ilaahay wax siiyey ama ganacsatada ah ee gudaha dalka ku nool ayaad ka heshaan
su-aal fiican ayaad maaragtay ridwan ka dhawaajinaysaa runtii lacagta badankeed sagaashan iyo sagaal ama boqol kiiba boqol waxay ka timaadaa qurbo joogta sanadkan aan joogno qurbo joogta waxaa nooga mid ah oo danjirayaasha noo jooga africa waxaa kamid ah tanzania zambia south africa kenya iyo soomaaliya dhexdeeda soomaaliya dhexdeeda waxba kama helno marka qurbaha laleeyahayna waxaa waaye markaad ku darto australia america qaar ahaan yurub oo dhan annaga laftigeena dadkan barnaamijka ka shaqeynaya kulligood oo gaaraya ugu yaraan afartan qof lacago waxaa jira jeebkooda ay ka bixiyeen ay ku shubeen magaalada la dhaho melbourne ay u gudbiyeen danjirihii guud ee hore laba kun laba kun iyo sideed iyo toban aan u habeenay aan u dhignay ramadaanka bilaa intausan bilaaban xataa maamulayaashii jikooyinka konton konton dollar ay bixiyeen inta aanan dad lacag weydiin annaga jeebkana gacanta gelinaa marka ugu horeysa guud ahaan marka la fiiriyo maamulaha dalka ka jira sharikado waaweynaa jira oo oo ganacsiga ka shaqeeya waxaa kaloo dabcan jiri kara dadka fafara badan oo kaleo diyaar u ah inay inay wax qabtaan iyaga ma la kaashataan oo ma la kulantaan oo ma kala hadashaan inay gacan ka geystaan sidii dad intan ka badan loo afurin lahaa maadaama aan ognahay in dadka aan afurka heli karin ay ka badan yihiin dee afarka kun ee qof ee aad sheegtay inaad aad ka caawisaan afurka lama xiriirin laakiin waxaa la yidhi horta soomaalida soomaalida wax kuma maadaa nin hurda sorry nin soo jeeda lama toosiyo dadka lacagaha xoogga le ka sameeya africa especially east africa waa beec mushtarka oo timirta soo dejiya oo soo dejiya maxaa lahay muxuu ahay haruurka oo soo dejiya baasada iyo bariiska waa dadka lacagta xooggale ka sameeya dadka masaakiinta ah ama kuwa waxhaysta oo awooda inay afurkooda karsadaan dadkaasaa laga rabay mas-uul inay ka noqdaan saboolka waayo bisha ka rabnaan runtii ma aha bil la dherga ma aha waa bil la xasuusto masaakiinta baahida la dareemo kuwa baahanna wax la siiyo waxaan rubaalan dhaqan ka dhiganay inaan cunno badan masaajida aan geenno runtii masaajida dadka joogo waxay u badan yihiin dad badan oo maarata macnaa muxuaha wadaado ah oo heli kara afurkooda ani ma garan karo maarata macnaa muxuaha in afur inta lasoo kariyo la geeyo maarata macnaa muxuaha goob cibaado ama goob waxbarasho waxaa loo baahan yahay goobta maskiinka jooga in la geeyo maxaana muxuaha afurka dadka afuraayo ah laakiin haddii dadku aanay ka warhaynina soo ma jiri karaan dad aan si wanaagsan ula socon waxaad qabanaysaan waa afuri adduunka ma aha wax shalay bilaawday sanadkan waa sanadkii toddobaad dad ayaa u istaagay inay maarata maxaa muxuuhay gumiyaal ka aruuriyaan walaalahood ay u gudbiyaan walaalahood kale barnaamijkan waa from somalia to somalia oo from somalia to somalia ma aha barnaamij maarata maxaa muxuha u baahan guba xataa dadka nala shaqeynaya anaga ma doon doono iyagaana soo doonto oo nala shaqeeyo waayo waxa kan waa shaqo ah volunteer ah mushaar cid ku adagta ma leh cid maarata maxaa muxuhay kale dan gaara ma leh dadkan marka aniga aan tuumayo inayna caawini karaan waa dadka suuqyada lacagta ka sameynayo waxaana jeclaan lahaa mustaqbalka sanadkeena sideedaad two thousand twenty in aan anaga iyaga aan u iibino qalabkii wax lagu korin lahaa oo iyagana ay goosaarta meesha taalla suuqa hilibka ay ka mid tahay rootiga ka mid yahay ay siiyaan kitchenkaas ku yaalla suuqa masaakiintana suuqa intay baahi ahaan lahayen inay imaadaan suuqa ay ka afuraan sida dadka karsanaya afurka ay usoo doontaan goosaar ay u iibsadaan kuwana waa iibsanayaan kuwana bilaash bay ka cunayaan taasaa xaq ah waxaana ku gumaabinayaa dadka bicmushtarka ah lacagta xooggale ay ka samaynayaan suuqyada ku yaalo soomaaliya oo dhan inay xaaraan tahay haddii aysan maarata awood aysan ulahayn inay quudiyaan masaakiinta agtooda joogta waaya bashiir haddii su-aal kale aan ku weydiiyo inta badan meelaha waaweyn ama magaalooyinka waaweyn ayaad sheegtay inaad ka howlgashaan laakiin waxaa jiri kara dad ku nool meelaha miyiga xaaladda soomaaliyana waan la soconaayo hadda meelo aad u fara badanoo waxaa jira weli roobabkii loo baahnaa aan helin meelaha qaarkood abaare ayaa ka jira dadkaas ma isku xilqaantaan in ama idinka wax u qabtaa ama dad kale xataa la kaashade in laftirkooda aad ka warhaysaan xilligan bisha barakaysan ee ramadaan
erdwan su-aal wanaagsan waaye hadda for example arrintaas anigay saameysa aniga waxaan jooga hargeysa toddobadii lixdii sano soo dhaaftay waxaan afur geyn jirnay dakhtarka dhimirka siddeetan qof ama siddeetan shan qof ku jirta oo dumar iyo rag ah ayaa waxaan siin jirnay cunno taya leh afur ahaan bacdama xataa aan afur lagu lahayn laakiin nasiibka waxay noo ahayd dad tirsanoo meel noo jooga afurkii aan u keeni karno sanadkan afartii maalmoodana soo dhaafay hadda ramadaanka aniga waa haleeli waaye inaan cunto aan kariyo aan geeyo dakhtarka dhimirka hargeysa waxa ay qasab ugu noqotay inaan laba boqol oo fuusto oo biyo ah aan iibsado oon geeyo maxaa muxuu ahay dadka reer miyiga ah oo ku nagaaday dhulkoodii oo jooga positionkii ay deganaayeen xoolaha u joogeen awoodi karin inay magaalada aadaan biyo haysanin oo weliba weerar kusoo qaaday maxaa muxuu ahay duurjoogtii ay biyahoodii xadayaan ha noqdaan daanyeero ha noqdaan maxaa muxuu ahay xoolo kale marka waxaa aniga go-aan ahaan loo keliy inkastoo biyaha laftigooda afur ay yihiin waxaan go-aan aniga iyo cabdiwahaab danjiraha jooga hargeysa iyo aniga aan go-aan ku gaarnay lacagaha na soo gaara inaan cunto ku karina biyo xataa aan u siino dadka reer miyiga ah ku nool aniga weliba waxaa ii dhow salaxley waxaa ii dhow maxaa muxuuha xaabaale abaas weyn dad rafaadka adduunka haystaa jooga meeshaas oo barkadna lahayn biyana haysanin haamaho maxaa haano haamahoodii biyahana ay maran yihiin hargeys ahaan baamushka dadka jooga iyo dowladda waa ogahay in uu jiro barnaamij wasaaradaha iyo booyadaha hore loo iibiyey oo u shaqeeyaa jira aniga barnaamijkaas ma ogi waa heer qaran oo maarata maxaa muxuahay local authorityga ay sameynayaan aqoon weli waxaa maarata maxaa muxuahay ka socdo gobolkan murdo jeex aniga aan joogo laakiin waxaan ku hubaa lacagta walaala furi ay noo noo soo diraan in boqol kiiba boqol loogu biyeeyo dadka aan tuumeyno inay maarata maxaa muxuahay rafaad biyood haystaan waxaa jira qaar aan biyo u geyno oo dhahen walaal waa haysanaa maanto shirkadaas dhismaha ayaa noo keentay biyo qoladaasaa rafaadsanee usii gudbi meeshaas waa dhacday mararka qaarkood waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga aada umahadsan tahay boqol kiiba boqol dhegaystayaal toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayey bashiir mursal ciise bootaan oo ka mid ah aas-aasayaasha ururka walaal afuri intaa mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelya
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan oo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada london haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac
ramadaan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijkeenna cawayska iyo caawana qodobada aynu ku soo qaadan doonno waxaa ka mid a bal ka waran dhegaysta haddii dugsigii aad wax ku baranaysay ay fasalkii kula soo fadhiistaan islamarkaana ay ardaydii ka mid noqdaan in ka badan toban neef oo adhiya wuxuu soo kaxeeyey shan iyo toban laxaad waa lixihii adhiga ahaaye garo oo uu wado eygiisii baa la socda iskuulkii unbuu keenay xafiiskii iskuulka looga arriminayey uunbuu lixihii soo hortubay ninkii wuxuu ihi arigan waxay diyaar u yihiin inay iskuulka ku soo biiraan oo cashar loo dhigo oo ay kalaasyadan imika la qorayo ka qayb noqdaan
waxaa kaloo aan idii hayaa silsila suugaanaydii arraweel oo haweenkii raggii ay fariintan mar kale u soo direen xataan dumar wax idin barin hanaan wacan korriimiyo heemaal wanaag iyo hindisaha aqooneed hooya kula gacloonoo ku hanuuninaynoo hadafkaaga gaar iyo kugu hayn dhaqaaq oo had iyo jeer ku gacan siin walle walle walle heer ma gaarteen himilana ma hanateen
sidoo kale caawa waxa aynu ku wada caweyn doonnaa qiimo badaney qalbigayga qabsatay qararka wadnaha jacayl qooniyo khatar geliya dhiga qaadi qalbi laba ruux qaadi maayo ada qafishey waan ku qaayibay qaboojo dhabta igu qabo
waa fanaaniinta cabdi jaamac qaboojiye iyo sahre mooge oo iyaguna barnaamijka caawa si wada jira inoola geejin doona barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington dhegaystayaal inta aynaan qaybahaasaan soo tilmaamay gudagelin bal marka hore aynu soo wada dhoweynno bisha barakaysan ee ramadaan
bilaw mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan bishuu magaceegu bilaw mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la midoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan
ilaahay khayrkeeda hayna siiyo dhammaanteenma dhegaystayaale haddii aynu ku bilowno qaybaha aan caawa idinku hayo barnaamijka islamarkaana aynu kacno dhanka iyo dalka galbeedka qaaradda yurub ku yaalla ee faransiiska oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacday sheeko warbaahinta dunida kuwoga loogu akhriska badan yahay si weyn u soo jiitay islamarkaana ay aad wax uga qoreen kadib markii dugsi meel tuula ah oo dalkaasi faransiiska ah ku yaalla uu nin dadka deegaankaasi ka mida dugsi xaafaddiisa ku yaalla uu keenay shan iyo toban laxaad oo ka mida konton neef oo adhiya oo uu leeyahay arrintan oo noqotay mid ardaydii dugsiga wax ku baranayey waalidiintii iyo guud ahaanba dunida ka yaabisay haddaba su'aashu waxay tahay maxaa keenay in dugsi arday joogto islamarkaana ay wax ku baranayaan xoolo lagu soo daro silsiday u arkeen ardaydii kalaaskaasi ku sugnaa ee wax ku baranayey yaanan idinka dilin sheekadee bal aan soo dhoweeyo sahre ciidla nuur oo sheekadaasi inoo haysa haye sahre soo dhowow mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwaac ramadaan kariim baan leeyahay adiga iyo dhegeystayaashaba sheekadani cabdixakiino waa sheeka la yaab leh oo aada u qosol badan Haye.
ee waa sheeko ee, inagu cusub badanka dadka adduunka ku nool oo dhan ee waxaa dhacday mid ka mida dadka ku nool tuulo ku taala dalka faransiiska oo xoolo dhaqata iyo beeraleya ayuunbaa subax dhoweydu wuxuu soo kaxeeyey shan iyo toban laxaad waa lixihii adhiga ahaayee garo haye haye oo uu wado eygiisii baa la socda iskuulkii unbuu keenay xafiiskii iskuulka looga arriminayey uunbuu laxihii soo hortubay maamulihii iyo macalimiintiibaa dee dabcan waa la weydiinaya waxa laleeyahy arigan xaggay ku socdaan ninkii wuxuu yihi arigan waxay diyaar u yihiin inay iskuulka kusoo biiraan oo cashar loo dhigo oo ay kalaasyadan imika la qorayo ka qayb noqdaan waaba arday cusubba waa arday cusuba ulada la qorayo haye haye marka ardaydii cusbayd macalimiintii way yaabeen saasaa loo eegay waaba laxa socda ku darso oo wuxuu sidaayo gacanta ku wadaa shahaadooyinkoodii dhalashada
haddaba waa hadda- hadda arday caadiya maaha waa lixiyiiba wadaa shahaadooyinkoga dhalashada aad iyo aad haye haye wuxuu idhi shan iyo tobankan laxaad anaa leh xilligaas iyo xilligaabay kala dhasheen waraaqahoodii dhalashadaee caddaynayay waa kuwan Da'dooda waa- magacyadoodu waa kuwan da-doodu waa intan xilligii iskuulka la qorayay taagan yihiin inaadeer ayaa laga qora buu yidhi intaas igaga maaragtay si kale kuma garatida shuruudii shuruuduu buuxinayay
aad iyo aad haye markaa ma ka aqbaleen oo ma la geeyey een, maxaan ku dhahdaa in dugsigii ay galaan ay kalaaskii galaan Een, waa la geeyey laakiin qorshihii baa horta dadkii qaarkoodna la yaab ku noqday qaarkoodna ay soo dhoweeyeen qaar ay u riyaaqeen de bini aadamka waa taqaanaa waa lagu kala fikir duwanaanaya haye haye waxa markaa la isweydiiyo dadka ina dhegeysanayna laga yaaba inay isweydiinayaan laxaha maxaa iskuulka lagala soo doonay iskuulku se ma wuxuu ahaa iskuul xoolaha lagu daro mise wuxuu ahaa iskuul dadku dhigtaan saaray su-aasha ugu muhiimsan waa taa Aad iyo weeyaan markaa aad.
sababta keentay maxay tahay in la geeyo iskuulkan waa iskuul caadiya oo ardaydu dhigtaan caruurta caadiga ah baa dhigataa waa iskuul dad badani ka soo baxeen oo dugsi hoose dhexa ah degmada waxaa degan dad lagu qiyaasay afar kun oo qof Haye.
badankoodu waa beeraley iyo xoolo dhaqato laakiin marba marka ka dambeysa beryahan dambe waxaa soo yaraanayay tirada iskuullada gelaysa marka loo eego tiradii awal hore wax ka baran jirtay haye laba sababood baa lagu qiimeeyeyo mid waxaa loo gartay in dad badani ka guureen degmadaasi midda labaadna caruur badan oo aan dhalanin oo caruurta dhalanaysaa nambarkooga hoos usii yaraanaya ama tiradooda hoos usii yaraanaysaa marka marba xilli kasta intii la qori jiray ayay hoos uga dhacday marka tiradii iskuulkii dhexe iyo kii hoose dhiganaysaba laba boqol iyo koob iyo lixdan caruur oo ardaya noqday Haye.
dato ma- eh, dhowaana madaxweynaha wadankaasi emmanuel macron wuxuu soo saaray siyaasad waxbarashadana lagu tayeynayo tirada badan ee iskuuladana lagu soo koobayo marka waxaa loo arkay iskuulkani inuu yahay kuwa laga maarmi karo ama ugu yaraan qayb ka mida laga maarmi karo markaa sahray baahi baa timi oo dugsigii mar hadday yaraada in la xidhaa laga in la baqay xidhaa laga baqday markaa u buuxinaya ninkan meesha ninkani markaa iyo dadkii xaafadda deganaa ama tuulada deganaa way fikreenoo waxay ka walaaceen iskuulkaa haddii la xido caruurtaa dhigataa xataa waxbarashadooda de way seegayaan ama waxay noqonaysaa inay meelo kale u guuraan oo aanay hadda diyaar u ahayn habeen maalinimadii markii aada loo walaacay ee walaacii degmadu isku biiray ee la yiraa ma garanaysaa warkii xaafadu in la isgaargaaray guuxay ninkii habeenkii u seexan kariba waayba iskuulkii oo la xidhunba daaqad laga tuso
kadibna marka dabada kasoo galay uu xoolihii fikiro wuxuu yiri iskuulkan muxuu ku badbaadi karaa tirada ardaydoo kordho soo maha dee laxahanba kaxeeyo kusoo dir iskuulka saaray iyadana waxay isweydiin la dabcan iskuulkii een, eh, saa tilmaantay iskuul arday dhiganaysay oo la joogay waxbarasho ka socotay buu ahaa Ha, dee caruur baa ku jirtay oo dugsigii dhiganaysay ha.
In iyagii maxay idhaahdeen ma aqbaleen inay laxii la fadhiistaan oo dugsigii ka mid noqdaan maxay kaga horta falceliyeen maamulkiibaa soo ogolaaday ta cajiibka ahi haye waxaa loo arkay inay sax yihiin laxahan ay qornaan karaan iskuulka way la- la mid yihiin ardaydii ku jirtay markii la kaxeeyey ee xaggii fasalada loo kaxeeyey Mhm.
ardaydii naftaaba ka dhacday
haye kuwii yaryaraa way baqeen haye laxdii kalaaskii ugu soo galayso lala fadhiisanayo waa ma garanaysa wuxuu yidhi adigu caqlaad leedahay Carar carar- waxaa carar dhaama.
maxaa dhaama intii waaweynada caqliga lahayd waxay dhaheen ma annaga nalacaayeena leey iskuulka laxahay dhigtaan anagu ma laxaanu naha nalalama fadhiisanaya yidhahdeen laxuu iskuulka nala dhigan maayaan waan gartay marka arrintaasi weli way taagantahay ilaa sideedii bishan mey aynu ku jirno arrinkaasi weli waa arrin warbaahinta caalamka iyo kuwa faransiiskaba haysta waxaa laga warsugayaa laxaha iyo goortay qalin jabinayaan orda saaraysa kale kuma garatida dee indhii caalamkana soo jiiday dugsigiina la ogaa inuu xidhmayo kulli imka waxau hadheen waa in loo gurmado intii waa loo doonaya gurmanayaa oo dugsiga ayaa la badbaadinayaa laxahani kalaaska fadhihi maayaan oo cashar dhigan maayaane fariinta uu doonaya inuu gudbiya waxay ahayd war annagiyo laxaayaguba waxaanu diyaarno iskuulkaas inuu noo furnaado tiina waa gudubta waa gud- waa gutay waajibaadkiisii aad iyo aad baad umaadsantahay Saare.
adigaa mudan cabdixakiim
haddii aynu sheekadaasi intaasi kaga soo gudubno dhegaystayaal intiinii la socotay barnaamijyadii cawayska washington ee toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxay noo socotay silsilad suugaaneeddii arraweela oo ah dood suugaaneed u dhaxaysa ragga iyo dumarka islamarkaana sida magacaba ka muuqata ku saabsan arraweelo waxaana haddii aan dib idii xusuusiyo toddobaadkii hore ay noo maraysay iyadoo cabdi jaamac dheeliya oo ah hal abuur degan magaalada muqdisho uu intuu silsiladda mar labaad ku soo laabtay islamarkaana uu furay xujo ay haweenku ragga ku xidheen taasi oo ahayda kadib markii ay su'aalo horle soo hordhigeen ragga islamarkaana ay ku hanjabeen haddii ay ka soo jawaabi waayaan in silsiladdu ay xidhmi doonto islamarkaana ay yegleeli doonaan xukuumadda ku dhisan hindisihii arraweelo waxaana tixdii iyo haddaba cabdi jaamac xujadaasi ku furay ka mid ahaa hal xidhaalo weeye hasha geela cunaysa misnahii way sharayntaa had bay libin haleeshaa colka hiirta waa beri harweynkaaga kaa dhaca adigoo hub iyo maal heelkaaga buuxaan dirir kaga hal qaadayn bal waxaad hambaysee hibatee xurmaysiya halxidhaalaha sheeg idinkaa hulaaqshoo dabka soo hilkinayee inaan idinla hurinaa way iskala hanweynahay ama heese soo dira ama taaj halaabiyo daydaya hal aan jirin boqornimo halowdiyo hormuudnimo u sacabtuma malaa weydinaan helin boqornimo hallowdiyo hormoodnimo u sacabtum ah malaa weydaani helin markii uu xaal halkaasi dhigay cabdi jaamac dheeliye ayaa haddaba dhegaystayaal uu dhankii haweenka gunmad culus uu ka yimi waxaana tixay arrintaasi kaga falcelinaysa magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ka soo dirtay muntaas siciid cali iyada oo soo dirtay maanse ay ugu magac dartay haafkeed ma gaadhaan waxaanay muntaas iyaduna ku bilowday hal abuurka doodiyaha uraarta furay ee suugaanta hodankaa hilinkeeda mariyow horta nabad ma sheegteen nugaal hoosadeediyo harwanaag garoowe waan hadalkan kasoo diray hablihii dirkaygoo waan helay dhambaalkii leyli ay hogaankiya u ahayd hormuudko kaltuunay hareertiyo midigtaba ka hayso geed harac qabow iyo nimca hooska geyse sagal inantii huriyana hiiliya akhbaar ay gurigii hargeysaad hoobaan kasoo tirin sahra hoga tusaaleyn ku hagaajinayso hagarliyo usoo tabin xurmaheeladeedii waqal hore caynkii hubaal noogu miistee hadallada murtida dila ereyada hagaaskiyo huuhaada beenta ahana ay ka dhowrto salmi ay hubaashii u hibaysay gabayada hanka xaawaleyd iyo qeexi kara haweennimo uma kala harayno annahaa tantaydii aan soo habeeyon sama ugu hagoogaan hortiinaa ku furayaa sida hogol daruuroo hilaacdaan u da-yaa hoodaalayaashiyo ma hilmaami karo abid inta inaan haldooree howlkaree waxqabad lee hufan ee xaqdhowr lee haleydaan ka qayb galay hoobeyda tiriyo halgankan inoo qiray hambalyaan u dirayaa nimankii hugmaayo hanjabaada badiyow hogaankaad ku faanteen hibadii rag weeyo hanti gaara qaar yidhi haween uma qalmaaniyo ma haweysan karayaan heesaha ku sheegteen haddaan dumar wax idin barin hanaan wacan korriimiyo heemaal wanaag iyo hindisaha aqooneed hooya kula gacloon oo ku hanuuninayno hadafkaaga gaariyo kugu hayn dhaqaaq oo had iyo jeer ku gacan siin walle walle walle heer ma gaarteen himilana mahanateen ha-ada kale waxay tiri maahmaa horeetiyo hadal guurti bari tiri dib haddaan u yaradayo tuqi reerka hagilaa habartii wax loo saar idinkuna haweenkaad ka hinaasaysaanoo hal u qurimaysaan inta ay helaan baad heensataan ka shubataan waxna uma hambaysaan hal kalean u galayaa horta inaan rageedow hooyooyinkiinaad hilmaanteen xaqoodii hablihii tolkiinaad haniyaha wadnaha iyo aad hanaqa goyseen cuqdad sii horreysaa giddi idin haraysee ha yeeshee ma garataan halistana ma fahantaan hebelowga magaciyo xilku meel ha joogay howlaha culayskaa hakad yara bal ii geli hal yar baan misaalayn heesaha ku suurayn haybadlow walaalow habeen qura bal soo jeed hurdadii ka baaqoo bal habsii dhallaankana deedna hiirta waa beri howlaha la raacday hoyga yaa la wada qabo hooyada sideedana hufnaan dumadka ula dhaqan hanad iyo walaalkii hodantii yarayd iyo huda toosi dabadeed hoga ay xirtaan iyo u habee quraacdana dugsigana haddhowgee hauga harin intaa qura harka galayna soo celi caddayn baan u haystaa caddayn baan u haystaa kolley waad hadraysaan huraysaan karaysaan haweenkaa iskale iyo ragga kuma habboonaad ku hadaaqaysaan oo hawadaa la maraysaan maansada hirkeediyo hadalkan kufinayaa dumarkaad hafraysaan ragoo aada huruuftaan marna aada bahiiftaan marna aada hadlaysaan marna aada hodaysaan hogga aad ku tuurtaan waxay howl adduun iyo noloshiyo hayaankeed u horeen daraaddeed haddii laysu geeyo in kaleba ha joogtee hal iyo laba la qaatana haafkeed ma gaartaan haafkeed ma gaartaan waa inoo toddobaadka dambeeya halka uu war ku dambeeyo mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay rabadaan wanaagsan iyo weliba cawaysin wanaagsan markanna waa qaybta hal abuurka iyo heesaaga waxaana caawa barnaamijka marti inoogu ah fanaaniinta cabdi jaamac qaboojiye iyo weliba sahre mooge oo nagu soo booqday daarta cohen bildin ee magaalada tan washington bal ugu horraynba aan barnaamijka ku soo dhoweeyey cabdiqaboojiye iyo weliba sahre mooge waan gartay aad idinkuna waad mudantihin dabcan aad nagu soo booqataan stuudiyaha v o a ee washington dabcan waynu geli doonaa heesihiina iyo weliba fanka iyo sugaanta aad gaarka u leedihiin base marka horeba haddaa idi weydiiyo markay dee dhegeystayaashii iyo dadkii sugaantiina la socday maqlaan cabdi iyo sahro jooga washington ugu horreyn ba waxaa ku soo dhacaya talow maxaa maxay u yimaadeen goormaa timaadeen se ujeeddada maxay ahayd bal saray ku hore bismillaahi raxmaan raxiim shirwaco waxaanu u nimi xafladii eighteen may ee somalilan oo sanadkan aan ku qabanaynay maraykanka waxaanu kasoo bilownay minnesota tanna waxa weeyaan waa magaaladii labaad anidhahda dee aad buu waddanku weyn anagu sidaanu moodno maahe goboladiina marka waa meeshii labaad aanu ka qabanay ahayd marka maraykan marka la yidhaahdo dee waxaa weeyaan waa malaha ka ballaadhay intii aad modaysay bismillaahi raxmaan raxiim marnaba intan sidanoo kale inuu noqonayo dee run ahaantii waxa weeyaan waa qaarad dhan laakiin had jeer dadku maraykan marka la maqlo waxay u qaataan wadan wax yar bay u qaataan moogtahay aad iyo aad laakiin aad buu wen yahay aad iyo aad cabdi haye sharco koley intaa ay saare sheegtooyin bay ahaydoo xafladdii dabaaldega somalilan eighteen meydi baan u nimi waana markii noogu horeysay runtii wadankan maraykanka waanu nimaadno ama show ku dhigno de si wanaagsan baa nooloo soo dhigay laba meelood baanu ka dhignay ramadaantiina way soo gashay oo ramadaan kariim baanu dadku ku leenahay marka xafladdiina si wanaagsan bay dhacday maasha allah waa hagaag cabdi waxaad carrabaabtay in de maraykanka markii ugu horreysay ay tahay timaadaan de dabcan qurbaawiinna waa tihiin oo de in badan baad qurbaha joogteen oo kolley soomaali marka la yidhahdo dadka dee inta badan joogay baad ka mid tihiin maxaa idinku la yaab badnaa maxaad aragteen maxaa idin cajabgeliyey ka warramata waxna cajabgeliyey waanu aragnay waxaanu la yaabnana waad aragteen waanu aragnay horta waxaanu aragnay wax wada waaweyn gabadho waaweyn waaweyn dad waaweyn waxaasoo dhan baanu aragnay weliba cuntadii waaweyneydna waa idii dhimataa taabaad noo qaranaysaa ma
cuntada cuntada aad baad alla maasha allah cuntada dee everywhere you go waa cunto cunto cunto you guys eat a lot aad iyo aad cuntada waad ku ya iyo waxaan kaloo aragnay dad soo dhaweyntoodu aad even de marka saale soomaalida qura ma sheegayo qof cadaanka aan idhaahdee si wanaagsan haddaad su-aal weydiiso halkaa waxaas si wanaagsan oo kal iyo laaba ay kugu jawaabayna kusoo dhaweynayaan waa gaag aad iyo aad baad u mahadsantihiin sugaantaynu geli doonaa iyo dabcan de heesihiinii intaanan heesaha kale idin weydiinaya idinku aad gaarka u leedihiin iyo kuwa kaleba maxaad ku furi lahaydeen barnaamijka ama ugu horeynba heestaad soo xuli lahaydeen aad dhegeystayaasha u soo xuli lahaydeen maxay tahay cabdi inoo soo xul
marka hore adiga kuu daaya hadda isagaad u daysa ayaa cabdi mas-uuliyaddaada ku saaranta qiimo badaney qalbigayga qabsatay garo
qararka wadnaha jacayl qooniyo khatar geliya dhiga qaaday qalbi laba ruux qaadi maayo ada qafishey waan ku qaayibay qaboojo dhabtaygu qabo
yaa salaam dhegeystayaal dhegeysta habboon heestaasi qiimo badane iyo weliba codadka cabdi jaamac qaboojiye iyo weliba saare mooge
ah
bararka wadnaha jacaylqooniyo khatar geliya dhiiga qaadee qararka wadnaha jacaylqooniyo khatar geliya dhiiga qaadee qalbi laba ruux qadi maayo ada qafishee waan ku qaayibay iqaboojo dhabta igu qabo qalbi laba ruux qadi maayo ada qafishee waan ku qaayibay iqaboojo dhabta igu qabo qiimo badanoo qalbigayga qancise garo qiimo badano qalbigayga qancise garo qiimo badano qalbigayga qancise garo
waa hagaag heestaasi haddaynu intaasi kaga nimaadno een, dabcan wada jirkaaad u qaadaysaan een, sugaan kala duwan baa jirto dabcan aad qaadaan een, intayna taa gudbin heestan iyo macnaheeda marka kala hadleed saad isugu jiibinaysaan qiimo badan oo qaboojiyay ammaan badan baa ka muuqata de ma idhaahdaa waa lamaanihii jacaylka se laysu ammaanaya loo qaadaya
walaahi anigana wax runaantii waxay la tahay dee horta wax laba qof oo isqabo oo aada su ixtiraamo lagu tilmaamo taa ka fiican ma jirto waan ku faraxsanahay haddii eh, nalagu tilmaamo taas eh, waxba kama qabo waan soo dhaweynaya anigu waan garta marka heestu waa hees een, idinka iyo qoys ahaan iyo wanaagga iyo maxaan ku idhaahdaa noloshayda ka dhaxaysa ku saabsan aad iyo aad waad mahadsantiin in heesaha kaleynu gudbi doonaa haddaan ku horeeyo sahra hadda adaan ku siinaya inaad ka horeyso n marka la yidhahdo dabcan hees cusub baa jirto dhowaan aad soo saarto oo daymada indhaha la yidhaahdo indhahaasi daymada indhuhu ma indhihii caashaqa mise waa indhihii kale caadiga jalaacada
may walaahi waa indhaha caashi qawn haye Een, heesta waxaan eh, run ahaantii aan eh, ku hadiyaday cabdi oo dee odagayga ah Een, abwaankuse markuu sameynayay run ahaantii isagaa hadiyadiisii igu yidhi saaraha heestaasaan kula rabaa dabeetanaana waxaan ku idhi heesta cabdi baan haduna isagaad usii hadiyadaysa isagaan u hadiyaday ya salaam waxaasaa jecel la yidhahdaa n heesta ereyadeeda cidda samaysay iyo say ku soo baxday haddaad iyadana taa wax naga faahfaahin naga siiso heesta waxay siiyey fanaanka cabdi jibaar alkhaliiji laxanka isagaa iskale waa hagaaga dhegeystayaashanu sii dayn doonaa iyagaa inala dhegeysan heesta
daymada indhaha ku taraandaro macaankayga deeqdee daymada indhaha ku taraandaro macaankayga deeqdee ma daruur hillaacdo lagu diirsadiyo dhabayl caafimaad baa
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin cabdi jaamac qaboojiye iyo weliba sahre mooga dhegaystayaal qaybo kale oo ka mida waraysigaasi waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada cawayska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijka cawayska washington intaasaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxa uu u dambeeyey idaacaddeenna fiidnimo tan iyo inta aan dib dambe hawada u kulmi doonno waa cabdixakiin sharwac anigoo ah nuur xasan iyo bashiir abikar oo idinle sidaa iyo nabadgelyo